odaal warkaasi waa jiraa saaka lixdii subaxnimo oo xagga iyaga ah ayaa shacabka reer degaanada ballicad iyo saaxdheer ilaa buuhood area degaan aada u ballaadan oo dhulka khaatubaha auba waxay ku waabariisteen iyagoo ciidamo iyo tighnikaas si baaxadle u socda ay dhulkooda soo galeen anigu xilligaa ballicad baa joogay iyo xukuumadda inteeda badan oo madaxweynuhu ku jiro nimankaasi waa noo yimaadeen dee taasna caddaan weeye waana kuu koofeen garaynayaa marka maxay doonayeen ciidamadaasi maxay u socdeen oo laydin sheegay ciidamadaasi waxay u socdeen inay shacabka reer khaatumo rabitaankooda soomaaliyeed ee soomaalinimo cabaan in istoolnimada ummadda soomaaliyeed ay lumiyaan inay lagu dirqiyaan oo lagu khasbaan inaanu soomaali diid noqono waad og tahay oo beryahan dambe waxaa laga fakerayay oo khaatimo siyaasiyiinteeda iyo maakhir siyaasiyiinteeda iyo shacabka gobolada sool sanaag yaxan ay ka fakerayeen inay maamil mida mid ah oo soomaaliyeed ay samaystaan dhowaana madaxweynaha iyaga iyo wafti uu la socdo ayaa ka yimid dhanka xamar iyo muqdisho buuhoodle iyo gobolada khaatimo yimid arrimaha uun midnima soomaali jacaylka ah si ay nooga hor istaagaan oo nooga caburiyaan ubay u socdeen ujeedadooduna hay ahay haddaan kuu soo koobo idinku ballicad xilligan waxaad ku hayseensaan hadalkaaga u fahmay shiradaad kaga arrinsanaysaan maamul cusub oo ay yeeshaan saad sheegtay deegaanadaad ka arrimisaan waxaan u fadhinay ballicad xarunta haatan ku-meelgaarka ah madaxweynaha khaatibo ayay ahayd ka gadaal hadda ka hor sidan oo kale markay saaxdeerna ay ku soo galeen toddobaataneeyo tignika ah oo ah tignikada ummadda soomaaliyeed ama dawladdii hore ee soomaaliyeed ay iska lahayd ay nagu laayeen taabara kici berigaa ka gadaal uunba haddee ballacadaanu nimid ballacadna ilaa waktigaa fadhiga iyagay ahayd haddee maalinba shaqo socotaba shaqo fadhi aanu leenahay oo shirar hore ku qabsanay oo ku arrisanayno oo danaha gobolladayada iyo soomaalinimadayada iyo sidii soomaali u midoobi lahayd iyo sidii dadka iyagu nabad iyo horumar u yeelan lahaa baanu halkan u fadhinay ta nalaga didinaya ee nalagu laynay mar walba shalay iyo maantaba taa un weeye iminka haatan aad ila hadlaysid xaggee baad igala hadlay haatan o oo anigu aan kula hadlaayo waa waxaan ku suganahay ballicad magaaladii iyagaa soo galay waxay wataan tignika xoog badan xoog badan oo aan shacabka iyo khaatimada maamulka khaatimo oo aan tignika iyo caawimaad dawladeed iyo dhaqaalatoodna lahayn u babax dhigi karin annaguna hareerahooda iyo dhirta hoosteeda aanu fadhinaa maatadayaga iyo shacabka yaga iyo dadka yagana halkaasaanu uga qaxinood ninkii ka carari karaaba ha ka cararo ciidamaduna insha allahu tacaala wixii ay qaban karaan ee damiirkooda iyo soomaalinimadooda iyo intaalkoodu siiyo waa qabanayaan waa u maqli doontaan dhaqso insha allah